waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali horta waa ku salaamay adiga iyo dhegeystayaashaada oo dhan warniyo arrintan waa arrin cajiiba sababta waxa weye waxa aniga hortaan la yaabanahay ma horta ma filayo inay dhacayso doorasho hal qof iyo hal cod waayo shaqadii loo baahnaa o dhan lama qaban laakiin waxaaba lasii yaabanahay oo kale sababta keenaysa in wiig ama laba wiig la sugo go-aan haddaba la ogyahay wuxuu yahay marka waxyaalaha aniga waddankaygii iyo iyo iyo leaderskii aan la yaabanahay waxa weye waay aan runta laiskugu sheegi karin waxa la dhihi doona waaba la ogyahay haddaba maa la sheego marka arrimahaas waa arrimo aada i cajibiya aniga marka way fiicnaan lahayd haddii la fasiri karo in ummaddo dhan loo fasiro
waxaan isleeyahay guddiga kudhawaaqinsiisa amay baarlamaanka horgeyn doonaan baarlamaanka ay ay la wadaagi doonaan sababto hadda waxaa ii muuqata xasanow doorashada arrimaheeda inuu baarlamaanka xoog ula wareegay markaa fiiris guddiyada ay dhiseen iyo nidaamkay soo saareen sanadkii hore oo guddiga doorashada madax banaan ay yidhaahdeen annagu nidaamkan uma diyaar garoobin haddaan doorasho qabanayno qof iyo coda marka waxaan umalaysaa doorashada qof codka inay arrintu adag tahay guddigana haddaysan ku qaban karin xilligii ay ballan qaadeen ku qabanaynaa heshiisku wuxuu ahaa inay baarlamaan kusoo laabtaan u sheegaan xilligaasaan ku qaban karnaa xilliga loogu talagalo oo maaragtay february ah ma qaban karno february bisha labaad sanadka labada kun kob iyo labaatanka way qabsoomaysaa doorashada guud iyo ma qabsoomayso waa inay baarlamaanku soo celiyaan baarlamaanka marka go-aanka ka qaadanaya sababto hadda waxaa umalaysaa hogaankii waddanka oo hay-adda fulinta madaxweynaha iyo ra-isul wasaarihii iyo inay ka maqan yihiin booska inay iyagu hogaamiyaan bay ahayd waddanka in doorasho uu galo waa ku qasban yahay sababta soomaaliya niyaho waxa keliya oo hadda dadku ay ku deganaayeen waxay doorasho in la qabto ama gobolada ha noqoto xiliyadeeda dowlad goboleedyada ama dowladda federaalka ha noqoto madaxda soomaalida awal qaati laga taagnaa kalaisnimada iyo anaa iri iyo anaa sameynaa ama gobolada ha joogaan ama federaalka ha joogaan laakiin waxa keliya oo dadku heshiis ku ah waxay ahayd in xilli kasta doorashada sida loogu talagalo loogu qabto haddaan tii la qaban karin one person one vote waa in la qabtaa tii hore loo qaban jiray waa mahadsantahay xasan adiga iyo dhegeystayaasha su-aashan doorashada inay dhacayso waxa weeyaan ama in loo baahanya in la qabto wax laga maarmaan ah adduunka dalalkana caawiya ee soomaaliya bartinerska la-ah waxaa ka go-an soomaaliya inay doorasho ka dhacdo dadka soomaalida ah doorashooyinkii hore ee dhaqanka dhaqangalay ma ahayn doorashooyin oo dadku ay representation ama codkooda ku bixin karayaan doorashada inay dhacayso waxa shaqo badan bay u baahan tahay oo waxay u baahan tahay environmentgiisa mixilaha waxay u baahan tahay dowlad goboleedyadii iyo deegaanadii laga sameyn lahaa oo markaa xiriirkoodii iyo inay maaragtay on the ground laga shaqeyn karayo marka howluhu way cakiran yihiin sida hadda ay u muuqato laakiin inay doorasho dhacayso waa waa ii muuqataa aniga nooca ay u dhacayso iyo maaragtay waktiga anigu laakiin doorasho way dhacaysaa waktigii loogu cayimay dhacaysaa qaabkii hore qaab ka duwan bayna u dhacaysaa oo haba haba ka duwanaata laakiin ten percent camal oo xoogaa wax yar laga bedelay iyadoo duruufaha jira la eegayo marka doorasho way dhacaysaa doorasho cod iyo qof ah oo general population ma dhici karayso
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee s b s soomaali